waxaan ka tacsiyeynahaa dhammaan dadka karoonuhu dilay ee walaalaheena oo adduunyada daafaheeda uu ku laayay iyaga iyo wax alle wixii kale oo dhan allah u naxariisto waxaan u mahad celinayaa v o a-da run ahaan oo barnaamijka soo qabanqaabisay karoone dhib weyn ayuu u keenay dadka muslimiinta ah markii cumradii istaagtay kacbadii la xidhay masjid nabiga la xidhay masaajidda caalamka ku taalaana badankoodii la xidhay dhibaato weyn ayuu meeshaas ka keenay run ahaan dadkeenna bannaanka ku nool gaar ahaan america iyo yurub iyo australia dhaawac weyn baa meesha ka soo gaaray ama dhimasho ha ahaado ama dhulalkii ay isku arki jireen iyo masaajidoodii oy tegi kari wayn ha ahaato waa arrin xanuunkeeda leh cibaadada masjidka iyo taxadarka aan isfarayno labaduba waxay ka yimaadeen diinteenna waa inaan isu dheelitirno mar walba oon diinteennu sida ay u dhaqmayso iyo sidan caalamku uu sheegayo hadda way iswada leedahay
doctor cali dadka qaarkiis oo xitaa ay culimo ku jirto ayaa aaminsan in cudurka coronavirus uusan ku dhicin dadka muslimka ah taasoo aanan sax ahayn arintaasi maxaad ka dhihi lahayd dad ku naalooday oo ku faraxsan in cudurkani uu ka dilaacay dalal markaasay waxay ku celcelin jireen gaala loo soo diray karoone kuwaas jawaab adag ayuu siiyey oo kumanaan muslim ah ayaa sababtaa ku dhimatay oo soomaali ay ka mid tahay alla u naxariisto waxaan aniguna markaan saa idhi intaan yaabay waxaan ku idhi wadaadow sidaad garan waxay kuguma soo degin warqalloocan iyo been waxba aan runka ahayn dadka laguma waanshee ka waantow waxaad fidin
doctor cali waxaa kaabiga nagu soo haysa bishii barakeysneed ee ramadaan bishanina waxay gaar la tahay cibaadooyinka kala duwan sida soonka salaadaha salaadii taraawiixda iyo wixii la mid ah waxaana la soconaa in masaajidadii iyo goobihii cibaadooyinka inta badan dunida muslimka ay u xiran yihiin coronavirus dartii marka sidee uga habboon oo ay muslimiinta u cibaadeysan karaan xilligan adag
run ahaan kolkii aan fiiriyo fiqigeenna iyo tafaasiirta iyo axaadiista iyo culimada oy saxaabadu ugu waawen yihiin markaan fiiriyey waxaa ii soo baxday inaan si ula dhaqanno ilaahay horta karoonahan iyo aafada iyo haynaga qaado waxayse ila tahay kow dadka caafimaadka qaba sidii ay u soomi jireen awal hore inay u soomaan laba inta jiro yar ama jiro weyn qabta waa inay afuraan si aan waardiyo uga hayno xanuunkan oo u baahan biyo kulul in la cabo mararka intuu hor leeyahay si loo ilaaliyo ruuxa sambabkiisa hargabka iyo karoonaha inagu ma kala naqaano xanuun kasta oo ruux kasta ku dhaca oo muslima wuxuu ina siinayaa diintu waxay ina siisay in si fiican loo afuri karo hadduu xanuunkaas yar yahay iyo hadduu weyn yahay waa isku mid waa inaad dareento inaad xanuunsanayso diintuna ay ruqsa ku siisay ruqsadaana waxaa la rabaa inaan la diidin oo ilaahay laga aqbalo sidaasuuna ilaahay xadiisulqudsi ku yidhi saddex waxaa weeye taraawiixdu waajib ruux muslima kuma aha in guriga lagu tukada ayaa la rabaa way ku fiican tahay waa cibaado aada u wanaagsan midda afraad waxaa la rabaa salaada jamaacada fuqahadeennu si fiican bay uga hadleen jumcadii iyo jamaacada way ka wada hadleen waxaa jira marar in la taga aysan suuragal ahayn baa jirta sidii cabsi aada naftaada u baqayso oo kale jiro culus inay kugu dhacday oo kale roob iyo baraf iyo dhiiqo iyo wax lamida oo kale maantana karoone cabsi ka weyn oo adduunka ka jirta ma laha siduu nebigu yihi alaa salluu fi rixaali oo fii rixaalikum sidaas inaan ku celcelina ayaa maanta la rabaa oo xadiis bukhaari u wariye iyo muslim u wariye ah run ahaan marka loo yimaado arrintaas waxaa la rabaa inaan la yaraysanin oo sidaa saxaabada iyo muslimiintu ay u dhaqmi jireen iyo nabigu suina faray in loo dhaqmo markuu khatar yimaado ugu dambeyntii maadaama aad aqoon durugsan u leedahay dhanka taariikhda islaamka arrintan oo kale ma dhacday hadda ka hor taariikhdeenna waxaan oo kale ma soo maray haa way soo martay run ahaan daacuunka loo yaqaano camwaas wuxuu ahaa sanadii siddeed iyo toban cumar ibnu khataab radiallahu canhu ayaa madax ahaa sham ayuu yimid waa meesha hadda suuriya iyo falastiin iyo lubnaan iyo dhulka loo yaqaano markaasaa wuxuu sham oo daacuunkaasi ku dhacay ayuu yimid markaasuu wuxuu diiday inuu galo isagoo ilaalinaya xadiiskii nabigu yihi calayhi salaatu wasalaam waa cadaab loo soo diray ummado hore oo weli sii noolo dhulkan uu ku nool yahay marna dadka wuu ku dhici marna kuma dhacayo ruuxii marka maqla dhul uu ku dhacay dhulka ayuusan tegin ruuxii dhulka uu joogo ku dhacana dhulka ayuusan ka bixin oo jirada yuusan fidinin buu yihi calayhi salaatu wasalaam waa xadiid muslim uu wariyey oo saxiixa talabaad wafdi ayaa u yimid oo reer haqiifa reer taa'if markaasaa waxaa la socday rajul oo jiran oo cudur layidhaha judaam uu hayo nabigu calayhi salaatu wasalaam bannaanka ayaa ninkii lagu hayay muusan nabiga u imaanin wuxuuna u yimid wafdigaasi ayuu nabiga beeco siinaayey markaasaa wuxuu u dira fariin oo wuxuu ihi innaa qad baayacnaaka farjic buu dhahay ballantii waa lagaa aqbalay waana waana ku siinay ee noqo buu yidhi waa hal nin oo sharaf leh oo soo islaamay oo rabay nabigiisa calayhi salaatu wasalaam inuu arko uu gacanta saaro qodobka ta saddexaad xaadiista nabiga calayhi salaatu wasalaam xooluhu maadaama ay yihiin harwada ummadda nin baa inuu intii bur geelayga quruxdasan awr cadhala u imaan geeli oo dhan ba iga jiranayuu dhahay nabigu marka wuxuu ihi awrka cadhadana marka u horreysay yaa cadhada geliyey dabcan ilaahay baa soo geliyay marka u horreysay laakiin nabigu wuu la dardaarmay oo wuxuu idhi xoolo jiran yaan xoolo caafimaad qaba lala soo dejinin oon la soo akeenin hadday isku meel yimaadaanna waxaa la rabaa ruuxa xoolihiisu fayow yihiin inuu ka guuro uu meel kale aadaa la rabaa markaa saxaabada inta yaabeen baa yaa rasuululahi maxaad ka wadaayo wuxuu yidhi dhib baa ka imaanaya ayuu yidhi haddii loo yimaado zamanadii fitanta dambe ay dhacday oo markii dhowr boqol oo sano laga joogay kun iyo sagaal boqol iyo soddonkii markay miilaadigu ahayd ayaa waxaa dhacay niman qaraamito la yidhaahdo ayaa dabcan dhulkii oo dhan fasaadiyey dadkii oo xaj u diyaara ayay soo weerareen maka ayay qabsadeen sanada lama xajinin maxaa jira cabsi daraaddeed baa loo xajin waayo waa meel laysku leynayaba oo laga cabsanayo ruuxii arkaba khatar u galaayo xajkii saas ayuu ku baaqday meesha loo yaqaano khuraasaan waa iraan hadda meeshay tahay iyo ciraaq dhulkaana sanooyin dhan markii xujaydii dhib weyn ay kala kulmeen qolyahaas qaraamitada ayaa iyagana xajka laga joojiyey saa daraaddeed xajku mar kasta oo fiiri fitan ay dhacdo waa mushkilo aada u weyn sababtu waxaa weeye maanta w h o iyo takhaatiirta adduunka waxay isku raacsan yihiin ha la kala fogaado afka iyo sankana ha la duubto ruux kastoo soomaaliya waxaa la rabaa wuxuu afkiisa iyo sankiisa ku duubi kara inuu ku duubo ayaa la rabaa inta uu guriga joogi karana uu joogo ilaahayna uu iska bari ayaa la rabaa maxaan ka faa'idaysanaynaa markata waxaan ka faa'idaysanaynaa diinta islaamka waxay u timid bini aadamka maslaxadiisa salaada iyo soonka iyo xajka iyo zakada ayaa marka lasoo islaamo ugu soo horeeya intaas iyadaa hadday ka hor timaado ruuxa naftiisa ruuxa naftiisa ayaa laga soo horreysiinayaa salaadii dibbay aadi soonkii dibbuu aadi saa daraaddeed xataa shahaadada haddii inta lagu qabta lagu yidhaha gaalnimo waa inaad gaalowdo ayaa qur-aanku wuxuu yidhi haa waa inuu waxaa la rabaa naftiisa badbaadiyo uu yidhaha waan gaalowyaan la idilin baa la rabaa saa daraaddeed bini aadamkana loo soo dejiyey inaan marka dhammaanteen ilaalino caafimaadkeenna si ilaahay aan u sii caabudno oo caruurteenna iyo nafteenna iyo tarankeenna usii socdo oo masaajidna u camiraato dadka ugu badan in la inqaadin karo waa in la isku dayo ilaahay intii dhimatana ha u naxariisto inta maanta uu hayana allaha ka caafiyo dadkuna inay isu kaalmayaan baan isku ognahay oo ruux waliba qaraabadiisa iyo saaxiibadii wux u tari karo uu u taro intaas ayaan kusoo koobaya wasalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu